waan si wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii martida mikrofoonka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku soo dhammaaday kulan ay wada lahaayeen ururada bulshada rayidka ah iyo dowladda federaalka soomaaliya kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo lagu qabto magaaladaasi hore uma ay jirin wada shaqayn toos ah ama la taaban karo oo u dhaxaysay ururada bulshada rayidka ah iyo dowladda barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoogu marti ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed mudane cusmaan muxyidiin shaatix marka hore guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa dhowa waa dhowa maadsantahay waa tahay bal adigoo soo koobaya waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan lagaga wada hadlay maxaa ka mid ahaa aada u maadsan tahay marka hore markaan ka hadlo shirkan waxyaabaha ugu weynaa oo looga hadlay shirka waxa uu ahaa siday wada shaqeyn ugu yeelan lahaayeen bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda uu hogaaminayo wahogaamin wasaaradda arrimaha gudaha hoolahaas oo ah dowlada dhiska ama daadihinta dowlada dhiska geedi socodka dowlada dhiska dib heshiisiinta arrimaha xasilinta oo ah meelihii maaragta goobaha dowladda gacanteeda soo galay iyo sidii maaragta loo hirgelin lahaa mashaariicda kor u qaadayo horumarka bulshada waxyaabahaas ayaa ugu waaweynaa oo saldhig u ahaa shirka sidii maaragta bulshada rayidka oo kaalin firfircoon ka qaadatay arrimahaas horena ugu qaadatay iyo dowladda siday iskala shaqayn lahayn waa tahay guddoomiye cusmaan waxa aad carabka ku dhufatay meelaha ay dowladdu qabsato ma waxaad ka wadaa goobaha ay dowladdu ku qabsato kooxahan ay la dagaalamasay al-shabaab miya ha ha ha ha ha ha ha waa tahay markaa ka bulsho rayid ahaan deegaanadaasoo kale waa maxay waxyaabahaad ka qaban kartaan runtii deegaanadaas de waxyaabaha aan ugu muhiimsan oota aan ka qaban karna waxa ay tahay sidii loo gaarsiin lahaa adeeg bulsho oo ay dowladda u gaarsiin lahayd iyo bulshada bulshada rayidka qeybaha ka shaqeeya maaragta arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale goobahaas waxaan ogsoonahay intii aysan shabaab aysan meeshaas qabsan ka hor inay jireen khilaafyo qabaa'il ah oo aanan waxba laga xalin hadda marka waxaa suurtagal ah khilaafyada qabaa'ilka inay dib usoo laabtaan si marka taa iyadana looga hortay in dib heshiisiin laga hirgeliyo goobahaas oo dadku la heshiisiiyo sidoo kale wacyigelin laga hirgeliyo dadkii maaragta meeshaas ku sugnaa iyo in mataqaanaa loo qareemo dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa mashaariic runtii noloshooda waxweyn ka tarta maxaa yeele meelo badan waxaa ka jirta shaqo la-aan meelo badanne muddo waxaanan gaarin adeegyadii dowladnimada maysan gaarin marka si mataqaanaa mar haddii gacanta dowladda ay soo galaan wixii dadka u baahnaayeen haddii ahaan lahayd haday ahaan lahaayeen amni iyo hadday ahaan lahaydba sidii dadkaas ay u wada noolaan lahaayeen iyadoonana markaa khilaafyadooda la yareynayo marka arrimahaasaan anaga waxaan u sameynayna waxna advocacy u sameynayna oo u qareynayna sidii loo gaarsiin lahaa waxna waxaan ku sameynayna inaan xog ururin ka sameyno bal meelaha khilaafyada kasoo laaban karo oo markaa keeni karta suurtagalna ka dhigi karta in dib usoo go-anaan khilaafyo hor u taagtaagnaa waa tahay deegaanada imika ugu badan ee ururka al-shabaab ee laga saaray maamul goboleedyo ayay hoos yimaadaan markaas maamul goboleedyadaas ururada rayidka ah ee bulshada ee ay leeyihiin kulankan ma ka soo qayb galeen ma idinla shaqayn doonaan midda kale runtii kulankan bulshada rayid ahaan markaan dhahno dhammaan daladaha ama hay-adaha ka howlgal maamul goboleed waa kasoo wada qayb galeen walow dhinaca dowladdu markaa dowladda federaalka cidda aan markaa aan la shireyno khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha marka maadaama shirkan uu ahaa shirkii ugu horreeyey bal horta marka hore waxay ahayd in xog wareysi layska wareysto waxyaabaha bulshada rayidku ay howlaha ay wadaan caqabadaha ay la kulmeen maxay dowladda ka tari kartaa caqabadaha sieto howlaha dowladda ay qabato maxay dowladda bulshada rayidku ay kala socdaan maxaa shaariicda dowladda hirgeliso kaalin intee la ega marka bulshada rayidka ay ku leedahay oo aan hadda muuqan arrimahaas oo dhana horta waxyaabaha shirka looga hadlayo iyo sidoo kale dee hoolo badan waxaa jira bulshada rayidku ay qabato maadaama ay aada ugu fardhuduuban yihiin marka laga hadlayo bulshada dhinac bulshada hoose ee heer degmo heer tuulo inay bulshada rayidku ay runtii aada ugu firfircoon waxar badan ka qabtaan in arrimaha sidee looga dhigi karaa arrimo mataqaanaa markaas yeesha heer qaran ama heer maamul goboleed waxaasoo dhan ayaa ahaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo laba maamul shirka marka iminka kulankan socday ururada bulshada ee maamul goboleedyadu ma ay joogin miya ururada bulshada maamul goboleed way joogeen waxa cidda dowladda aan la shirayna dowladda federaalka ee mudan waa tahay marka maamul goboleedyada ururada bulshada ka jira iyo maamul goboleedyada ay hoos tagaan in ay iyagu howlaha ka wada shaqeeyaan ayay noqonaysaa miya mise inaad idinkoo isku duuban inaad wada hawlgeli doontaan hadda runtii bulshada rayidka markii laga hadlayo xeerar badan oo kala duwan ayay soo martay xilli waxaa jiray dhiig joojin iyo dhibaatooyinkii marka colaadaha taagna sidii loo joojin lahaa u howlgalaysay xilli waxaa jirtay la raadinayay bal sidii dowladnimadii dib loogu soo celi lahaa nidaamka dowladnimada iyo xilli markii dowladdii dhismatay geedi socodka dowladdii waxyaaba lagu taageerayay sidii uu dhaqan lahayd dowlad marka cagaheeda ku istaagto marka heerarkaas kala duwan ay soo martay bulshada rayidka marba marka heer kasto ay soo martana bulshada rayidka waa isbedelaysay waxyaaba marka ugu muhiimsanaa meesha waxaa ku jiray oo runtii annaga naftirkeena aan ka faa'iidaysanay bulshadeed ahaan sidii marka waayahana aan wadnay sidii doorashooyinkii kadib aada aan ugu shaqaynaynay sidii bulshada rayidka u yeelanaya cod midaysan iyadoo cid kasta markaa howlaheedu meelaha joogta ka qabanaysa haddana inaan yeelano cod midaysan oo wixii ka dhaca kismaayo aan cod midaysan kuga baaqno wixii beedhabo ka dhaco sidoo kale wixii jowhar ama baldiweyn ka dhaco iyo wixii ka dhaco dulsamareed ilaa iyo bunta marka waxyaabahaas yata waxay inaan naftirkeena aan ka faa'iidaysan inaan cod midaysan aan ka yeelano iyo anagoo naftirkeena waayahanba aan ka shaqaynaynay sidii maaragta bulshada rayidkii loogu sameyn lahaa restructuring aan aan aan aan legalized looga dhigi lahaa marka qaab qaab dhismeed qaab dhismeed sharciyeysan maya qaab dhismeedkii hore aan ku shaqaynayna mid ka casriyeysan oo runtii la jaan qaadi kara xaaladda maanta dalka maraysa iyo inay hesho bulshadu rayidku sharci qeexayo ama ama u fasaxayo waxaa jira dalado markaa bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin marka oo la dhisay labada kun iyo sideedii marka hadda oo muddo ay kasoo wareegtay waxaa timid baahi ah in dib loo eego qaab dhismeedkii oo dib loogu sameeyo mataqaanaa in la formalise gareeyo qaabka u shaqeynayana lagu baahiyo loo gaarsiisi markaa uu ku gudan karaan waajibaadka ka saaran dalka oo dhan marka waxaa taa haddana meesha soo gashay baahi in loo qabo sharci qeexayo inkastoo dastuurka ay ku qoran tahay doorka bulshada rayidka laakiin haddana sharci qeexayo doorarka ay qaadanayso xuquuqaha markaa ay leedahay iyo iyo xadidka u dhexeeya iyaga iyo dowladda kaana waa hadda sharci waxaa jira dowladda ay gacanta ku hayso oo aan weli baarlamaanka aanan la keenin marka kaa inaan si fiican ugu shaqeyno oo marka bulshada rayidku ay noqoto bulsha rayid howlaheedu sharciyeysan yihiin dhowaan waxaa jirtay cusmaanow inay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in xisbi laba xisbi ay dalka ka jirayaan maamul goboleedyada puntland inaanay iyadoo aanay weli raacin ayaan aaminsanahay qorshahan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in la yeesho kulankan aad la yeelateen dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ma ku soo hadal qaaday dowladdu arrinkan labada xisbi madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dhinaca wasaaradda dokumentiyada ay soo bandhigayeen waa ay qeyb ayay ka ahayd guud ahaan soo jeedintii ay soo jeedsheen golaha wadatashiga qaran ee ku aadan arrimahaas madaxweyne madaxweyne ku-xigeen laba xisbi waxyaaba ay soo bandhigeen ayay ku jirtay laakiin annaga bulshareed ahaan horaan mowqif ugu istaagnoon maaragta arrintaas aan caddeeno aan ku niri nidaamka loo maray barnaamijkaas iyo iyo iyo qodobada meeshaas lasoo jeediyey runtii ma ahayn kuwo wadatashi ballaaran soo maray bulshadeed ahaanna aanan talo nafsirkeeda aan ku yeelan dee cid kaloo hadda aan dhihi kara tale ku yeelan kara aan jiri aan ka ahayn hogaamiyaasha waxyaabaha noocaas oo kale aada waxay u baahnaayeen in talo badan la geliyo process maraan oo genuine ah kaa oo markaa suurtagal ka dhigi karo maxsuul kasoo baxo inay noqdo maxsuul markaa dadka ay inta badan ku qanacsan yihiin marka arrinkaas waa uu jiray waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay guddoomiye waa mahadsantahay aad mahadsan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida mikrofonka toddobaadkana waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed mudane cusmaan muxyidiin saatix tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo